بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني هل كنا وحنو إذن كسو قد بيننا عشر كلا بيا الله باطنا كتابك أبي شجاعة وحنا سوى شيدنا الشيخ محمد شيخ عمر دير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii xajka iyo nidaamkii islaamku u dhigay cibaadadaa sida loo gudanayo waxa markaa halkan uu inoogu soo dhammaystiray halkaa hore wixii qofka laga doonayay haddii uu la yimaado haddii ay ahayd waajibkii iyo ruknigii iyo sunnihii intaba waxaa laga doonaya inuu la yimaado shuruudo iyo arkaan iyo waajibaad iyo sunnayaal iyo tarkulmaxduuraat waxyaabo laga xaaraantinimeeyey oo uu la imanayo macnaha waxyaabo laga xaaraantinimeeyo uu ka joogayo intaasay ahayd qaybtan dambe wuxuu ku xusayaa haddii qofkii wixii la faray uu ka tago ama wixii loo diiday uu la yimaado maxaa ka waajibaya markaa wixii la faray ama ha ahaado waajib ama faral ama shardi ama sunne mid kasta ha ahaadee wixii la faray ayuu fulin waayey isagoo camalkii xajka ku dhex jira maxaa lagu yeelanaya sidoo kale wixii laga xaaraantinimeeyey buu ku dhacay maxaa markaana ku waajibaya inta uu xusayaa waa intaa taasoo runtii dee muhiimke muhiimaddeeda leh oo qofku intuu warwariya walaacu ku badan lahaa ama uu moodi lahaaba camalkii oo u jira inuu ka buray inuu ogaado weeyaan maa yataratab mimaa yafcal wuxuu samaynaya waxa ka laasimaya ka sugmaya waxyaabihii markaa laga doonayey ayuu fasalkan intan ku khatimay sadarkana waxa uhi wayatajaradu rajulu ninkii waxa uu iska dhigaya cinda alixraami marka uu xidhanayo camalka xajka ama cumrada waxa uu iska dhigayaoo uu iska mudhiyo gacan iska dhigayaa min almakhiid wixii tallaa waxalla waxa dhar tolan wuu iska dhigayaa wayalbasu isaaran wa ridaa'an wuxuu xidhanayaa isaar oo guntiya iyo ridaa oo go' sara ah abyadayni cadcad sidaasay tahay ilaahay dartii bay dadku u faydfaydanayaan cibaadadan marka ay ku jiraan xigmadaheeda waxaa ka mida dadka in la maseeyo oo la simaa ilaahay uu doonayaa kooda madaxdaa ka racyada ah ka awoodda leh ka daciifka ah ka taajirka ah ee dharka qaaligaa xidhan jira iyo kii faqiirkaa heglayaashu xidhan jira sidaa darteed waa in dharkaa cad la wada qaataa midda kale waxa weeye dikraa liyowmi alqiyaama maalinka qiyaamahana yatadakaru linsaan wuxuu xusuusanayaa maalinka dadkuu masayah ee uu simayo qiyaamaha ah qowl midaysan baa lagu wada dhawaaqayaa dadka dharkoodu waa isku wada mid ficilkay samaynayaan waa isku wada mid amaam allah dadku ilaahay hortiisa inay siman yihiin ayay ficilkan iyo qowlkani uu ka turjumaya marka uu ku yidhi yatajarad wuu iska qaawinayaa oo wuu iska dhigayaa ninkii dee gabadhii baa meesha ka baxday oo gabadhu keliya waxa uuna iska daynaysaa siduu xagga dambeba kuugu xusi doono inay wejiga niqaab ku qaadato ama qufaasayn gashato bahalaha hangolofka laydhaa gacmaha gacmaha bahalaha la gashanayo iyo niqaabkii wejiga labadaas baanay qaadanayn sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixaaya waayahay dharkaasi inay cad yihiin baa wanaagsan waayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ilbasuu min hiyaabikum ulbiyaaq dharkiinna kuwa cad xidha kuwa cadna ku kafma cidda idinka dhimatana dharkaa cad ku kafma marka inaynu innaga noole xidhanno dharka cad kuwa dhintayna ku kafanno waa arrin isku mid ah oo fiican oo wanaagsan laakiin haddii ay dhacdo qofkii dhintay in maro kalar leh ama midable lagu kafmo kii xajka xidhanayeyna uu dhar midableh iska qaato dhib ma jiro waxba kama noqonin sidii wanaagsanayd buu khilaafay xataa haddii uu qofkii dhinto iyadana waa sidaas oo kale hadduu qofkii dhintana nakadana loo qarin maayo dharkiisiina waa loo daynaya marka waxyaabihii ka xaraam tahaa qofkan xajka xidhan buu u gudboo waxa uu yihi faslun wa yaxrumu cala almuxrim qofkii xajka iyo cumrada xidhnaa waxaa ka xaraama casharatu ashyaa casharatu ashyaa toban shay baa ka xaraama mar hadduu qofkani xaj iyo cumro xidho oo uu gudagalo tobankan shay lama iman karo hadduu la yimaado waxa lagu yeelanayana gadaal buu ka xusi xagga dambe lubsulmukhiid waxa tolan inuu xidhaa ma bannaana waxa tolan ee dawaaruu maray weeye laakiin haddii ay dhacdo go'i oo kala baxsan oo ballaadhan labadiisii qayd in dhexda la iskaga dawaariyo mukhiid lama idhaahdo mukhiidku waxa weeye waxa ku habaysan ee ku qiyaasan qofka xubnihiisa sidaa shaarkaa gacmihii loogu samaynayo cagihii loogu samaynayo qoortii loogu samaynayo kaa weeye laakiin maradii oo bannaa ballaadhan haddii dawaar dhexda laga mariyo ama koonaha dhib ma leh marka waxaa kaloo jiri karaa maradii oo iska ballaadhan qofku inuu oo aan dawaarna la marinin inuu mukhiid ka dhigi kara ayaa dhici karta iyadoon dawaar la taabsiininba mukhiid wuu ka dhigi karaa oo dadka qaarkood oo iska yar caajisinabaa waxaad ku arkaysaa xujaajta qaarkood labadan go-ee balballaadhan ee cada ixraamka ixraamaadka la idhaah ayay badhama u soo wada samaynayaan nadharhkan yaryare isku dhega ayay uga soo samaynayaan halkaa kilinkiladu uga samaynaya halkanna uga samaynaya halkanna uga samaynaya dabeetana koor dheer ayuunbaabuu noqonayaaba marka wuu iska laafiyoonayaao ma soo qabanayo oo dee sidii waa khamiis dheeru nin gashan marka mukhiid ma aha laakiin haddana waa mid xikmaddii loo diiday mukhiidka iska wata oo aan bannaanayn wa taqtiyatu ra's madaxii inuu daboolaana ma bannaana min arajuli ninkii raggu inuu madaxa daboola ma ah ama bidaar ha lahaado madaxiisu ama ha faydfaydnaadee ama ciro cad ha lahaado weligiiba koofiyad ha saari jiray maalmahan waxaa la doonayaa dadku inay wada dhaka caddaadaan oo dhakadoodaas ilaahay dartii ay u qaawanaato markaa kolkuu seexanayo kolkuu soo jeedaba madaxiisa wuu bannaanyay xataa ilmihii yaraa ee ragga ahaa ee labka ahaa ee loo ixraamay isagana waa sidaasoo kale haddii haddaba qofku uu ilaawo oo madaxii daboolo marka uu xusuustaa unbuu ka qaadaya dhib ma jiro walwajhi min almara gabadhiina inay wejiga dabooshaabaa loo diiday sidii aynu hore usoo xusnay walaa tantaqibu almar'atu walaa talbasu alqufaasayn gabadhu niqaabkiina ma qaadanayso labadaaf gacmaha lagu gashadana ma gashanayso wa tarjiilu shacar timihii in la feedhaana ma bannaana oo dee waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood timahoodu way daataan oo gadhfeedha in xabado badan oo timaahi ay kaaga daataan baa jirta marka timaha qofku ma feedhayo laakiin dee wuu iska maydhanayaa isagoo aan ku maydhanaynin saabuun udgoon leh ayuu wakhtigu doonaba kulayl baa jiri karaa jidhka wuu iska maydhanaya ama saabuun aan udgoon lahayn buu ku maydhan ama wuxuu ku maydhan doonaa biyaha cad waxalquhu timihii in la xidhaano ma bannaana kol haddii aad xaj iyo xumro xidhan tahay timaha la taataaban maayo waxay ka faa'iidaysanayaan salaamun min alixraam nabadgelyada ixraamka walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla ilaa hadyigu halkii lagu gowracaye uu gaadho oo maalinka ciidda qofku uu xalaaloobaya uu gaadho timaha ma taabanayo sidaa qur-aankada ilaahay uu ku sheegay xalqi xiidrid baa la sheegay gaabintiina waa la mid wa taqliimu aladaafir ciddiyihiina lama gurayo ciddiyaha iyaguna waa sidaas oo kale oo qofkii ma iska jarayo ee sidoodu u daynaya maalinta uu tobnaad marka uu qofku camallada dhammeeyo ayuu timahana xiraya ciddiyahana guraya sida ilaahay ba u yihi uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq tafadkaas waa waxyaabii ciddiyihii iyo timihii iyo uskagii iyo cadarla'aantii iyo wixii oo dhan ayaa meesha ka baxaya waa tiib baa loo diiday wixii udgoonaa udgoonkiina ma bannaana waayo ninkii dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nin asxaabta ka mid ahaa oo colka la socday markaa hashiisiibuu ka dhacay qoorta ayuu ka jabay rasuulku wuxuu idhi kafinuuh iqsuluuhu wa kafinuuh maydha oo kafantiina u geliya walaa tuqatuu ra'sah madaxana ha ka daboolina cadarna ha u dhowaynina iyo wax udgoon fa innahu yubcasu yuhil waxaa la soo saari doonaa isagoo maalinta qiyaamaha labayk allaahumma labayk leh ilaa meel wanaagsan buu ku dhintay camal cibaadaa isagoo ku dhex jira sidaa loogu diiday qofkii dhintay unbaa qofkii noolaana loogu diiday cadarka wa qatlu sayd waxyaabaha ka xaraamta ah waxaa ka mida ugaadha inuu qofkii dilo iyo xayawaanka iyo xasharaadka xaramka dhex jooga oo dhanba wixii xasharaada iyo ugaadha qofku intaa uu xidhan yahay xajka iyo cumrada wuu iska daynayaa xayawaanna ma laynayo wixii la ugaadhsan jirayna ma ugaadhsanayo allaahuma ilaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhowr shaybu dee uu ka soo reebayoo ay ka mid ahaayeen baalkaa jiirka iyo hangaralaha iyo baashan kale dhufatada la yidhahdo dhuuriyada iyo wayaalaha ah iyo tukaha iyo kuwaasoo fawaasiqu u tilmaamay khamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram shantaasoo fallaagahoo kadeedanoo dadka dhiba waxa lagu dili xaramka iyo wixii ka baxsanba waxyaabaha ka xaraamtaa qofkii xajka iyo cumrada xidhnaa waxaa ka mida caqdu nikaax inuu wax meheriyo ama isagu ha mehersanayo ama qof kale ha u meherinayo ama qof ha soo wakiisho intoo dhanba isku wada dar inantiisii iyo cidduu mas-uulka ka ahaa dumarka ma guurinayo isaguna cid guursan maayo guurkana loo wakiilan maayo waa dumarkii guurkoodu xaraamta ahaa waxaa ka mid ahaa almuxrima ama qofkii marka uu muxrim yahay isagana guurkiisu ma guntamayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi laa yankixu lmuxrim walaa yunkax qofkan xajka xidhan isaguna ma guursanayo loomana guurinayo labadaba waa la diiday waa wakhti cibaado ilaahay u carbuunan oo u xidhan la mida wakhtigaad salaada tukanaysa oo kale wakhtigaasi ilaahay buu ka iibsan yahay looma baahna arrimahaaga adduunyada iyo raaxada inaad dhexgelis waa la kala duwayaa cibaadada iyo iyo camalada kale ee adduunyadaada aad u wadato waalwaadu waxaa kaloo xaraama galmadii wakhtigaa addoonku ilaahiisa uu caabudayo alla dartii uu u soo baxay heegankan uu ugu jiro islaam xaggeed inuu u kaco maya la diitaana halaysu dacareeyay waalmubaasharatu bishahwa inuu gabadhii la ciyaaro isagoo wax ka dayaya iyadoo xanuunsanaysu dhakhtargeynaya ama saxmad iyo cidhiidhi ka saaraya ma aha laakiin walmubaasharatu bishahwa inuu markaa taataabto isagoo wax ka dayaya taasina waa la diiday iyaduna waa xaraam wey ilaahay baa waxau dhi alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihinna alxaj falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj xajku waa bilo la yaqaano qofka isku waajibiyo bilaha dhexdooda wixii dumar ku saabsan ha iska ilaaliyo wixii faasiqnimaana ha iska ilaaliyo alla ka fogaanshaah ha iska ilaaliyo murankiina intaa xajka dhexdooda laguma samaynayo tobankaa shayba qofkii xajka xidhnaa iyo cumrada waa ka xaraam sidaa darteed bay habboontay qofku intaanu camalkan u banbixin ama aanu la imanin cibaadana xidhanin inuu sii barto waxyaalaha la yidhaahdo maxduuraat lixraam waaye haddaba hadduu la yimaado maxaa jiraya xajkiisii miyuu burayaa mise xajkii wuu u jiraaye wax kalaa la gudban waa muhiim inaad arrintaa ogaato wa fii jamiici daalika alfidya arrinkaa dhammaantii waxaa ku waajibaya fidyo waa fidyoobayaa qof intaa aynu soo sheegnay ee uu soo xustay sheekh mid ka mid a hadduu qofku la yimaado wuu fidyoobay fidyaa lagu leeyahy fidyadana waa laguu sheegay ilaa caqda nikaax guurka mooyaane fa innahu laa yancaqid ma guntamayo hadduu meher isku dayo meherku ma guntamayo walaa yufsiduhu xajkiina ma fasahaadinayo waxba yeeli maayo ila alwad'u fi lfard inuu qofku xubinkaa galmo uga sameeyo xaaskii mooyaane wax kale meherku xajka ma buriyo laakiin galmadaa burisa mubdilaadka xajka waxaa ka mida gaalnimada uu qofku gaaloobo waxaa ka mida isagoo galmo u sameeya xaaskii markay taasi timaaddo waxaa ka waajibaya waa lagu sheegi doonaa laakiin xajkiisi wuu dhintay sidaasay u kala duwan yihin maxduuraadka laftigoodii iyo waxyaabihii ka xaraamtahabaa kala derajo ah mid burinaya iyo mid fidyo un lagu yeelanayo haddaba qofkani marka uu wadigaa sameeyo xaj iyo cumro uu xidhnaa ee uu ka buro waxaa kaloo lasii gudban walaa yakhruju minhu bilfasaad walaa yakhruju minhu camalkan xajka kama baxayo bilfasaadi bisababi ifsaadi xajkan uu ku fasahaadiyey wadiga iyo galmadaa uu ku fasahaadiyey haddana ma kama baxayo ilaan ilaahay baa waxa uu leeyahy waatimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumradaba ilaahay dartii u dhammaystira markaa kol haddii aad soo xidhatay yaanu kuuba tirsanaaninoo ha jabo oo wadigan ha ku jabiyey qofkii la kulanka xaaska ula kulmay haddana waa inuu dhammaystiro marka uu dhammaystiro haddana sanadka dambe u soo qalaynaya soo qalayn doona soo xagga dambe kugu xusaya waman faatahu lwuquufu bicarafa laba arrimood baa xajkii burinaya saddex arrimood laba waa labadaynu soo sheegnay waa gaalnimadii iyo galmadii xaaska uu sameeyey ka saddexaadna waa carafo oo dhaafta carafa oo dhaafta waman faatahu lwuquufu bicarafa qofka uu ka tago joogsigii uu joogsan lahaa carafa waa buurtaa cayiman ee maalinka sagaalaad iyo habeenka tobnaad la istaago wakhtigeedu waa intaasi haddii uu maalinkaa sagaalaad iyo habeenkaa tobnaad buurtaa istaagi waayo wakhti koobanba ha ahaatee xaju ma jiro waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay alxaju carafa xajku waa carafa waa tacriifkaasi waxa uu keenayaa iyo xasrigaas xajka kama kacdadiisa halkaanu ka soo waaqsanaynin waa carafa waman faatahu lwuquufu bicarafa joogsigii carafa qofka uu weydaarto taxallala bicamali cumra wuxuu ku xalaaloobayaa inuu cumro guto xajkaagii sanadkaa ha ku weydaarto laakiin cumro ayaad la imanaysaa wa calayhi alqadaa'u waalhadyu waxaana lagu yeelanayaa inuu soo qalleeyo hadyina gowraco intaasaa lagu yeelanaya sida markaa dee aahaarta iyo xadiidka nebiga ka soo arorayba ay sheegayaan wa calayhi alqadaa'u waalhadyu qofkii siduu usii ordayay ama diyaaradii baa la habsaantay ama gaarhigii wuxuu tegayba iyadoo habeenkii ciidda ayaa u weydaartay carafuu gaari waayo amaba dadka qaarkood baa jahlay ay uu ku dhacaayoo intay joogaan maka iskaga habsaamo halkaa oo maalmaha mina uun yimaada oo yidhaahdo un dee waanu habsaannay ama gaadhaanu weynay ama mabaanaan garanaynin xaggaa loo caraabayo ee la tegayo mar dambe uun soo fuura ayay badan yihiin dadka iska haayimiintaee wareersanay kolka taasoo kale timaado hasoo qadhala yimaado horta cumro cumraduna ilaa waxay hayduun inuu qofku la yimaado xidhashadiiiyo dawaafkii sacigiiyo xirashadii intaa ha qaato ha calfada intaa hana soo qalleeyo neefna ha gowraco waaya wuxuu haddaba u gudbay waxyaabihii ka waajibayay qofku marka uu ka tago arkaantiiyo waajibaadka ee uu la yimaado wixii ka xaraama maxaa ka waajiba wuxuu ku uhi waman taraka ruknan qofka rukni arkaanta ka mida ka taga lam yaxila min ixraami ixraamkiisa kama xalaaloobaya xataa yatiya bihi ilaa uu la yimaado xataa yatiya bihi jeer uu la yimaado arkaantii xajku dee waa taqaanae shan bay ahayd sida madhabtan shaaficiyadu ay xusayso inuu qofkii soo xidho dawaafkii iyo sacigii carafoo la istaago iyo xirashadii ama gaabintii intaasay iyagu ka dhigeen culimada qaarkoodna xirashadii iyo gaabintay waajibaad ku dareen afarta kalena oo arkaantii bay ka dhigeen marka haddii qofkii uu ka tago carafa kuu soo sheeg haddii aanu soo xidhaninna dee warba ma jiro haddaanu sooba xidhanin camalkii oonu sooba niyoonin dee camalba uma jiro mabuu soo gelinba albaabkii xajkii iyo cumrada marka inta soo hadhay waxa weeye dawaafkii iyo sacyigii iyo xirashadii saddexdaa mid ka mid a hadduu ka tago maalan waanu dawaafin ama safiya marwo dhexdooda ayaanu wareegin ama waanu xiraninbe wuu iska dhaqaajiye uun ama gabadhii baa yaro xishootoon gaabininba timihii qofku hadduu rukni arkaantaa ka mida ka tago lam yaxilla min ixraami xataa yaatiya bihi ixraamkii kama baxayo jeeruu la yimaado wakhtigiisuna weliba deg deg ma aha degdegu waa sunne wuu iska saarnaanu walow waddankiisiiba ha tagee dawaafkii waa lagu yeelan xirashadii waa lagu yeelan sacigiina waa lagu yeelan dibunbuu usoo dhoofi inuu la yimaado wey waman taraka waajiban qofka waajib ka mida waajibaadkii aad soo aragtay ee ka tegidooda dhiig uu ka waajibayay waajibaadkaa mid ka mida qofka ka tagana lasimahu dam dhiigunbaa ku waajibaya maalan qofkii wuxuu ka tegey kasoo xidhashadii uu ka soo xidhan lahaa miiqaadka siduu isaga soo xiimayay buu jiddo iska tegey jidduu ka xidhay dabeetana waa say soomaalidu badan yihin diyaaradunbuu ka tegayaa ka degayaa dabeedna halkii laga eegayo inuu ka tago maka oo cumro iyo saasoo kale ayuunbaabu xaggaa iska tegayaaba mar dambuunbuu imanaya ama isagoo bilaa ixraama qofkiibuu maka iska tegaya marka miiqaadkii ayuu soo dhaafay waa koo meel ka sokaysuu ka soo xidhay waajibaadkii aynu soo aragnay iswada raacay sida minaanu bariin ama musdalifa ama buurihii baanu tuurin marka lazimahu dam isaga dhiigunbaa lagu yeelanaya hadduu shan waajib ka tago shan neefun weeyi maalan miiqaadkiibuu soo dhaafoo meel ka sokaysuu ka xidha mino iyo musdalife ayaanu seexanin buuraha tuuridoodii buu iska daayay dee waxaa lagu yeelanayaa uun mid walba neef gaar ah isma tadaakhulayaan oo isma dhex gelayaan isagunbay saarantahay waxaasoo dhan way ku rasaysma marka qaaciidadu waa sidaa wixii rukni ah waa lagama maarmaan in loo yimaado wixii waajiba hadduu ka tagana waxba dib ugu noqon maayo laakiin neefa la yimaado waad haysaa kuwaa waman taraka sunnatan qofka la yimaada ka taga sunne waman taraka sunna sunnayaashii xajka uu kusoo sheegay mid ka mida qofka ka taga lam yalzamhu kuma waajibaya bitarkihaa shayun ka tegideeda waxba kuma waajibaya sunnayaashii xajka hadduu mid ka mida ka tago qof yaa kuma waajibaya isagana waxba sunno macnihiisu waa caynkaa maa yuhaabu calaa ficlih walaa yucaaqabu calaa tarkih marka sidaasay u kala baxeen rukni waajib iyo sunni maxduurkii baa hadhay marka almaxduur wixii ka xaraamtahaa qofka hadduu la yimaado ilaa waataynu soo nidhi intaanu dariskan kaga hadlayaa waxa weeye wixii lagu waa laga doonayo aanu la iman ama wixii loo diido uu la yimaado mid walba waxaa ka sugmaya wadimaau lwaajibaat alwaajibatu fi lixraam dhiigga had iyo jeer ku waajiba ixraamka khamsatu ashyaa shan shay weeye camalkan xajka dhiigga qofka lagu yeelanayaa marka uu wax ka tago wixii maxduurka ahaa ee loo diiday marka uu la yimaado dhiigga ku waajibayaa shan qaybood buu noqdaa shantan siyood ayuu noqonayaa ka u horreeyaa waxa weeye addamu lwaajib waa dhiigkii ku waajibay bitarki nusuk tarku nusuk camal laga doonayay baanu la iman dee maal waa waajibaadkii mid ka mid a tarku nusuk marka uu kuleeyahy shay waajiba oo laga doonayay ayaanu la iman waataynu tusaalahooda kusoo bixinayn maalan inuu miiqaadkii si aanu soo dhaafin inaanu fudaysanin oanu ka tegin musdalife iyo mina hoyaatinkooda dawaafulwadaaci buuraha tuuridoodii kuwayaalahaas waa nusukiyo ka tegidda uu qofkani ka tago waxaa lagu yeelanayaa dhiig wahuwa dhiiggaasina calaa tartiib tartiibtan u soconaya damu tartiib wa damu takhiir ayuu labadaasu noqdaa midna waa mid tartiibsan oo marka shayga hore la waayo ayaa ka dambe loo gudbayaa midna waxa weeye labada shay kolba kaa doontaad samayn kartaa marka kan wuxuu ku sheegay damu tartiib ka hore marka la kari waayo ka dambe loo gudbaya shaatun waa neefadhiya fain lam yajid fa siyaamu casharati ayaam haddii uu waayo neefkaa isaga ah waxa uu la iman doonaa saddex maalmood soonkood alaaثatin fi اlxaj wa sabcatin idaa rajaca ila ahli saddexuu xajka dhexdooda ku soomo iyo toddoba uu reerkiisii ula noqdo saasay noqdeen marka labadaa qaybood oo saa u tartiibsan neefka adhiga ah marka uu waayo maalan qofkii waxaabuu sameeyeyba tamatucii buu sameeyey tamatucii ayuu sameeyey neef baa lagu yeeshay o goorta uu u gudbi karayo tobankan maalmood ee saddexna xajka lagu soomayo toddobana reerkiisa markuu ku noqdo uu ku soomayo waa markaanu neefka haynin laakiin dadkeennu waxay iska isticmaalaan iyagoo lacag ba haysta in qaarkooda yar bukli bakhaylnimo un ay ku dhacdo oo dabeetana qofkii xagga soomka waan soomaya unuu idhaahdo waan soomaya soomiddu waxa ay ku xidhan tahay inaanu qofkii wax haysanin ee uu faramarayn xataa yaanu maalkiisa wadaninba hadduu lacagtiisa hargayso taalo oo uu heli karayo telefoon yar soo diro hal daqiiqa ah arii soo shuba inta ah waa loo soo shubaya xawaaladu ka qaadanaya isagoo taa kari karaya inuu idhaahdo waxba ma haysto musaafir baan ahay faramaran maya taa looma baahno musaafirka horta la cudurdaaraya markaanu wixiisi helayn ilaahay baa yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam fi lxaji wasabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila wahaani dhiigga labaadee waajibaya addamu lwaajib waa dhiiggii ka waajibay bilxalqi watarafuh bilxalqi xiirasho iyo watarafuhi qofkii oo iska yaro nafisay oo iska raaxaystay ilaahay dartii heegan u galbaalayo qofka timaha ha taataabanin wuu xiiray ama baahi ha u xiiro ama baahila-aanba ha u xiiro tarafuh buu sameeyeyoo dee dharkiibuu ayaanu gashanin ee dhar tolan buu iska gashaday kuwii caddaa baanu gashan ama saabuuntii udgoonayd iyo cadarkii wixii buu iska isticmaalay isagoo camalkii ku dhex jira tarafuh wey markaana waxaa lagu yeelanayaa inuu neefka uraco wuu fidyoobay hebelkan aad aragtay iska labisan ee ku yidhi haddana xaj baan xidhanah ama timihii iska gaabsaday ama wixii loo diiday la yimi waxa lagu yeeshuu neef wa huwa calaa takhiir damkan ku waajibay waa takhiir takhiir macnaha inta soo socota kuu doonuu yeeli karaa way isu barbar yaallaan shaatun waa neef adhiya inuu gowraco aw sawmu alaaثati ayaam ama saddex maalmood uu soomo aw itashaduq ama inuu sadaqaysto weeye bialaaثati aasuc saddex saac calaa sittati masaakiina lix miskiin buu u qaybin doonaa lixda saacna waa laba kiilo iyo wax yar ilaa aduu toddoba kiiloba dheh intanoo arrimood baa isu baali yaalla kol hadduu wixii loo diiday la yimid qofkani neefadhiyaa laleeyahy gawraca waa fidyowday ama wuxuu samayn doonaa saddex maalmood u soomi ama dee raashinkan u bixin doonaa toddobada kiilaad saxaasa isu barbar yaalla marka halkaa waxaad ka aragtay inuu kala duwan yahay tarku lwaajib wa ficlu lmaxduur ma yatara yakhtalif maa yataratab can tarki lwaajib wa ficli lmaxduur wixii loo diiday hadduu qofku la yimaado saddexdan arrimood ayaa u siman laakiin taa hore dee waa kaa kuu sheegay oo waa neefkii adhig ahaa wathaalith dee horta masaladaa horena waxa u daliila qowlullahi tacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxila faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'si fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk intaasaa fidyadiisu tahay aayaddaas ilaahay ku sheegay suurat lbaqara waraabicu dhiigga wathaaliu baan leeyahy dhiigga afraad ee ka waajibaya camalkan cibaadada ah ee xajka aynu ku dhex jirno addamu lwaajib waa dhiiggii ka waajibayay biixsaar qofkiio la hor joogsaday had iyo jeer axkaamta xajku way u kala duwan tahay qofka sida ficilkaa u sameeyey iyo ka aan samaynin qofku si ficila hadduu u sameeyey way isaga wada fududyi oo baracticalaalun ku arkay kii kalese waa laga yaabaa inay kusoo yar taagnaato marka waxa uu ku dhiigga saddexaad waxa weeye addamu lwaajib biixsaar marka qofkii loo diiday laga hor joogsado inuu xarabkii galo camalkii uu kusoo guto kolkaana dhiig baa waajibaya fayataxallal wayuhdi shaa fayataxallal wuu xalaaloobaya wayuhdi shaatan neef faryana wuu gowracaya siduu rasuulkuba sameeyey sala allahu calayhi wasalam saasuu nebiguna sameeyey oo markii loo diiday inuu galo sanadii xudaybiya xaramka inuu galo waa kuwii gaalada u diiday dee asxaabta amar buu siiyo wuxu hi halkanaa lagu xalaaloobaya xoolahana gowraca aawadaan bartaasaa laga laabanaya damulixsaar wey fayataxallal waa yuhdi shaah asxaabtuna may aqoonin arrintaasoo kale oo wuxuuna yaqaaneen qofku hadduu soo kici timuu xoolo soo kaxeeyuu doono xaramka inuu geeyo in la gaadhsiiyo markii u dambe way la yaabeen oo waxay idhaahdeen dee iyadoo xaramkii inta noo jiro xoolihii hadigahaana aanu wadno sideenu u gowrici rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii isagu u bilaabay ee umu salama ay u sheegtay taladaa soo jeedisay tidhi horta adigu u bilow waa kuwana way ku yara way isku soo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii isagu u bilaabay ee umu salama ay u sheegtay taladaa soo jeedisay tidhi horta adigu u bilow waa kuwana way ku yara way isku soo yaro taagtay masaladii bal horta adigu u bilow halkaasuu dabeetana nebigu gowracay calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna tiibay u degdegeen waraabic dhiigga afraada waajibaa waxa weeye addamu lwaajib biqatli shay waa dhiig ka waajibay ugaadha la'ayo ugaadha in la taabto maaha amniga waa inay ka faa'iidaysato ilaahay baana dilkeeda nahiyey sidaa daraaddeed qofku inta uu xajka xidhan yihi haddii uu ugaadha dilo waxa waajibaya dhiig dhiiggaasi wahuwa cala takhiir wuu kala dooranaya arrimahan soo socda qof way isu barbar yaallaana kuu doonuu qaadan karaa takhiirka macnihiisu waa sidaa ugaadha haddii uu dilo qof isagoo xaj xidhan waxa lagu yeeshay arrimahan soo socda in kaana saydu ugaadho hadday tahay mimaa lahu milun shay le wax u dhigma leh wax u dhigma hadduu leeyahay akhraja almila ha bixiyo wixii u dhigmayo min annacam nicmoonayda ka mid a gorayadii garanuugtii sakaaradii shimbirihii kale dee mid walba wax u dhigmaa la helaya gorayadii ishinka hadduu qofkii gorayo dilo ama baciidkii iyo gerigii iyo bahali ugaadhi waaweyneeduu dilo dee ishinkaa la odhanaya gawrac neef ishinaa lagugu yeeshay kaasaa lagu xukumaya garanuugtiiya wixii la mid ahaa ugaadhii gaagaabnayd adhiga hadduu shimbirihii laayo digaagadaha ukuntoodii haddii uu laayo ugxantii shimbiraha meelaha u taalay ukuntii digaaga taasaa lagu waajibinaya waa akhraja almila min annacam aw qawamahu ama ugaadhuu qiimayn doonaa iyo miliga ah washtaraa biqiimatii acaaman qiimadana raashin buu kusoo iibinoo watasadaqa bihi wuu sadaqaysan doonaa wuxuu heli karaa inaanu neefgee markuu gorayo dilo inaanu neef geela bixininbe neefka geela qiimihiisa uu raashin soo siiyo haddii hashi laba boqoloo dollar ay ti iyo wixii la mid ah ama saddex boqol mid kasta aato inuu raashin soo siiyo intaasoo gadbadoodoo masaakiin uu qaybiyo taana uu heli karaa aw saama ama wuu soomi doonaa can kulli mudin yowman mudku waa dhegle dheglay walba maalin hadduu neefkeela dilay oo intaasoo gadbadood uu noqday dee intaasoo dheglayba ayay noqonayaan gadbadihii dheglay walba maalin ha ka soomo ama nuskiilo walba maalin ha ka soomo waaya intaasoo arrimood buu kala dooranaya saddexdaa arrimood baa isu baal yaalla allah ka warramay arrintaa suuratu lmaa'ida aayadda shan iyo sagaashan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaa'un milu maa qatala min annacam fajazaa'un milu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba aw kafaaratun طacaamu masaakiin aw cadlu dalika siyaama liyaduuqa wabaala amri arrinka uu sameeyey qaraarhkiisa si u dhadhamiyo cafa allaahu camaa salaf wixii hore laydinka dhaaf bulaa yidhi waman caada fayantaqimu allaahu minhu ka u noqda ilaahay wuu ka argoosa wallahu casiizun du intiqaam saddexdan arrimoode sheekhu uu sheegay aayaddaasa caddaysa wain kaana saydu ugaadhuba hadday tahay mimaa laa midla lahu waxaan lahayn wax la-eg wax la-eg ugama hayno xoolaheenna ugaadha uu qofkani dilay akhraja biqiimatihi qiimadiisuunbuu bixin doonaayo طacaaman raashina aw saama ama wuu soomi doonaa can kulli muddin yowman ama dhegley walba muskiilo walba maalin buu ka soomi maroodi buu dilay maalan gerigiina malaa waa la midoo dee geela wada ka wayi ugaadha noocaas ee wax la egi aanay jirin dee iyada wuxuu waxaa loo gudbayaa xagga qiimadda ayaa loo gudbaya waaya adugu wixii ka weyn xoolaha xoolaha nool wixii ka weyn ama soom waa labadaasun marka waxaa ka bax miligii baa meesha ka baxa labada arrimoode ku-xiguun baa loo guuraya walkhaamisu dhiigga shanaade ka waajibaya camalkan cibaadada ah ee xajkee lagu dhex jiro dhiigga ka waajibaya waa waxyaabihii maxduuraadka ahaa ee loo diiray qofku markuu la yimaado addamu lwaajibu bilwati waa dhiig qofkii lagu yeeshay xaajiga ahaa sababta loogu yeeshayna waxa weeye kalmadii xaaraanta ahayd buu sameeyey ee loo diiday ilaan xalaasha iyo xaaraanta mid walba xad bay leedahay xalaashiiba waa taasoo marbay kaa xaaraantinimowday oo laguu diiday cunadii cabidii galmadii mid walba wakti baa laguu diiday ama ramadaankii haato ama xajkii haato innagu addoommaynu nahay xadda laynoo dhigun baynu raacaynaa tilka xuduudullaahi wey in la tallaabun baa la diiday ee qofkii odhan maayo islaantu islaantaydii baa ahayd waa sidee odhan maayo doodi ma furna waa addoon marka ilaahay arrin uu ka yimaado xaggiisa iyo rasuulka facla ara'si walcayn aqbalay buu leeyahy qof addamu lwaajibu bilwatin wahuwa cala tartiib dhiiggan soo socdaa isagu waxa uu waajibayaa sidanuu isu daba yaalaa oo uu tartiibsan yahay ka horreeya waxaa badanatu neefgeelaa lagu leeyahay neefgeela waa inuu gowracaa mid kanoo islaantii ka dhammaan waayo isagoo xaj xidhan fain lam yajid haa haddii aanu helin neefkii geel ahaa fa baqaratu waxaa ku xigaya neef lo-ah waa isla ishin ishinkii weeye ishin iyo adhi bay xooluu yihin fain lam yajidhaa haddii aanu helin si ciinan fa sabcun min alghanam waa toddoba adhiya tuludda waxaa u dhigma toddoba adhiya waa marxaladda kusii xigta fain lam yajidhaa haddii aanu helin qawama albadanata neefkii geel ahaabuu qiimayn oo washtaraa biqiimatihaa qiimadeedii wuxuu ku soo iibinayaa lacagta ahayd dacaaman raashin watasadaqa bihi wuu sadaqaysan doonaayo masaakiintu u qaybin fain lam yajid haddaanu helinba raashinkan iyo qiimadan iyo waxaanoo lacag ahaanbuu u wada waayay saama can kulli yowmin can kulli muddin yowman dheglay walba maalin ha ka soomo intaasay isu daba taalla dadkan eeshiyaanka ah baa iska waxaa ku yaro badan barakaysiga mararka qaarkood bay dhacdaaday ku leeyihin iyaga oo mino iyo jooga musdalife iyo inay yidhaahdaan inan ama inan barakaysan oo meeshan muqadasaadka ah noogu calool gashay si loo helo aan kula no khatar cadiim dee jahli baa jira jahli ayaa jira kolka jahligu qofka uu hayana waxa iskaga bata meeluu isku xoqa iyo wuxuu barakaysta iyo waxaasa iskaga badan oo arrimaha mid walba meeshiisaanu dhigayn way dhacdaa baa lagu leeyay waaya neef geela neef lo-a toddoba adhiya iyo neefka geela qiimihiisa haddii la waayana soon shantaa arrimood oo uu kuuhi shantuba saasay u tartiibsan inay isu daba yaallaan xoolaha inta la helayo waa xoolaha haddii xoolaha la waayana kaashkaa la bixin doonaa haddii waxaan leeyahay raashinkiioo dee kaash lagu soo iibiya haddii kalena waa soom intaasoo marxaladood ayaa uu gudbay qofki qofkan isaga ah edebdarrada uu sameeyey ayaa looga jawaabaya ninkii iyo gabadhiina waa iskaga mid haddii labadoodaba camalku uu ku ka buray mid walba waxaa lagu yeelanayaa fidyadan fidyadanna waa lagu leeyahay xajkiinay u dhammaystirayaan labada qof way dhammaystirayaan waanay soo qalaynayan intaasaa la isu raacinaya inay kan dhammaystiraan kow fidyadanna bixiyaan soona qalleeyaan taasay isu raacaysa walaa yujzi'uhu alhadyu hadyigii ma gudo wala alicaamu quudintii raashinka la bixinayayna ma gudayso fidyada ilaa bilxaram xaramka mooyaane wayujziuhu waxaa gudaya an yasuuma waxaa qofkii ka gudaya an yasuuma xayu shaaa meeshuu doono inuu ku sooma arrintanna waa arrin runtii xusideeda leh mudan in la xuso maalan fidyadan qofka lagu leeyay mar waxay noqonaysay xoolo nool mar raashin mar soom marka haddaba xoolaha nool iyo raashinka meel kale oo caalamka ka mida qofkan kagama gudayso kagama ansaxayso ilaa xaramka mooyaane hadyan baaliqa alkacba uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq ilaahay baa sidaa leh tabaaraka wa tacaala waa in halkaasuun la geeyo oo xataa qofkii hadduu la soo dhoofo fidyadiisii dib buu u diraya wakiil halkaasa ayuu leeya war raashinka halkaa ku bixi ama neefkaa gowracoo xaafadaha maka degan si laakiin qadiyadda soomka saddexdaa cisho ee xajka lagu soomayo mooye inta soo hadhee toddobada ah iyo soomkan kale ee badana aynu sheegayni waddankiisii wuu la tegi karaa qof sidaa in loo kala fahmaa muhiima soomka saddexdaa cishee la yidhi alaaa filxaj saddexdaa mooyaane inta kale gurigiisii wuu la tegi karaa iyo soomkii fidyada ka bedelahaa wuu la tegi karaa laakiin wixii ku saabsan raashin iyo xoolaha la gowracaya xaramka ayay u cayimayina masaakiinta xaramka ayaa looga faa'iidaynayaa si ay uga macaashaan saxmadda inta ah saxmad badan baa ku dhacayseeo wax waliba waa ku qaaligaroobayaan gurigii iyo dhulkii iyo raashinkiiba ku qaaligaroobaya iyagana intaasaa looga cawilay oo cawil looga dhigay walaa yajuusu ma bannaana qatlu saydi alxaram xaramka ugaadhiisa in la laayaa ma bannaana walaa qadcu shajari dhirtiisa in la gooyaana ma bannaana waalmuxilu kii xalaasha ahaa waalmuxrim iyo kii xajka xidhnaa fii daalika sawa arrintaa waa iskaga mid wuxuu ku yihi xajka waxaan leeyahay xaramka xaramkuna dabcan xuduud buu leeyahay xaramka xuduud buu leeyahay oo maka geesta galbeed bari hawd waqooyi mid walba xuduudulxaram kaabadaa ka taagan dowladihii hore islaamkuna ay ka taageen dowladdan sacuudiguna ay sii jadiidisay oo markaa luqado kala duwan ku qoran meelana waa ka yara fog yahay meelana wuu u dhow yahay marka intaa xadulxaramka la idhaahdo ugaadha joogta iyo xayawaanka midna qofku inuu laayaa xalaal uma aha sidoo kale dhirtiisa ama tan la beera ha ahaato ama taa kale caadi isaga baxday waad iska nabadgelinaysaa ama xaj xidhnow ama meesha iska joogoo ka shaqee mid kastaba ha ahaato rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintii maka uu xoreeyey sanadii sideedaad ogaysiis buu bixiyo waxau uhi inna haada albalada xaraamun bixurmati illaah dalkan isaga ahee maka iyo xaramkani waa la dhowroo ilaahay xurmadiisu ku ilaashan yihi laa yucdadu shajaru ma bannaana in dhirtiisa la jaro walaa yunaharu saydu ugaadhiisana lama firdhinayo dil iska daayo in la firdhiyaan bannaanayn walaa tultaqatu luqatatu lama qaadayo baadida xaramka ilaa man carafahaa cidda yaboohinaysa mooyaane haddaad aragto alaabo iska daadsan xaramka dhexdiisa intaad xajka iyo cumrada soo gudanayso ama baadi iska dhacday waxba ha jibooninoo ha odhanin kollay tani mid xaajiya ka dhacdaye qaad ha odhanin ee iskaga tag haddaad qaadaysana ood faragelinaysana waa inaad yaboohisaa ciddii lahayd ilaa intaad ka helayso taana ka bixi maysidoo waad iska mashquulsanta iskaga tag halkeedaa iska dhig sidaa darteed ba hay-addan ayaa u qaabilsan oo soo ururisa oo meel almafquudaat la ydhaa wixii la waayey meel loogu soo hagaagay leeyihin oo dabeetana waad sheeganaysaa alaabtu gaar bay u kala taaltaalla halkaasaa lagaga helaya walaa yukhtalaa khalaahu wixii markaa la xidhiidha cawskiisii iyo iyagana la taaban maayo cabaas ibnu cabdilmuطalib oo aera ku ahaa halkaasoo deegaan ka ahaa rasuulku sala اllahu alayhi wasalam la hadlay markuu ogeysiiskaa bixiyey kolkaasuu yihi ila alidkhir geedka idkhirka la ydhaa mooyaane waa geed iska sidan cawskorofka oo kale u dhaadheer cawskaa dhaadheer oo kale suudaani garaaska weego sidan cawskorofka bahalkan aynu dhahdo iyo maadha iyo sidiisaa u dhaadheer bal geedkaa idkhirka nooga soo reebu fa innahu liqaynihim wa buyuutihim qaynkuna wuu isticmaalaa tumaalka ayaa ku shida dabka oo xansas uga dhiga guryahana waa loo isticmaalaa buuhi ama ciiddoo laga hoosaysiyo ha ahaata xagga sare ama yacayba ha looga dhigo yacayga aqalka hoosta lagaga sida hiish oo kale looga dhigi jiro marka mid kastaba ha ahaatee guryahana waa loo isticmaalaa dabkana waa lagu shidaaye min fadlak buu leeyahay marka ila nebigu waa shaaric calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu wakiilkay oo sharcigii buu dejinayay kaa nooga reeb buuhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ila alidkhira kaa cabaas sheegay mooyaane halkaasay ku dhammaatayba kaa cabaas uu sheegay isaga kaa waa laga reebi ilaahay waa u fasaxay marka kolkiiba waa laga gaadhsiinayaa in jawaabta la xadiidkaa bukhaari iyo muslim baa wariyay marka sidaasaa ay tahay uu nebigu ogeysiiska u bixiyay calayhi salaatu wasalaam ummaddana uu la hadlay oo waxau ihi kacbada ilaahay iyo xaramka iyo cidda joogta iyo dhirtooda iyo midna ma bannaana in la taabto hadduu midi odhan doona bu aakhiru zamaanka imanayaa nebiguba waa kii ku dagaalamay maalintii makaa waxaan u sheegayaa buuhi saacad unbaa la ii saamaxay saacad ah wakhti kooban oo intii aan xoraynayay laga buufinayay ama laga safaynaya sanamyaashii iyo dadka caabuda intaasunbaa la ii fasaxay mar haddii aan xoreeyeyna daarulislaam bay noqotay xurmadeediibaa dib ugu soo noqotay cid dambe xalaal uma aha saasuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa gaaladana inay yimaadaan looga mamnuucay dad muslimiin ahoo ku dagaalamana aan loo ogolayn iyo xuruubta la yidhahdo xuruubulfitna midna lagama ogola ciddii ku dagaalamtayna waa cid gaftay uun allaahuma ilaa wax la odhan karaa haddii uu soo galo qof maalan mujrima qof dembiile ahoo maala ama qof dilay ama wax dhacay hadduu yidhaahdo xaramka ayaan magan gelaya de isaga waa la qabanaya waa in xeer ciqaabeedkii laga fuliyo qofkii qofku soo dilay xoolo dad buu soo dhacay kacbadiiyo wuxuu galay xaramka waa xeer ciqaabeedkii waa laga fulinaya waa laga daba tegaya wallahu aclam bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha u horeysa waxa weeyaan haddii aan lacag haysto xajka aan ku xaji karayo laakiin guur aan u baahanahay oo labadii ay kulmaan kee baan horraysiinaya bismi illahi raxmaan raxiim waa su-aal runtii muhiim ahoo dee dhallinyaradana malaa ku taagan waxay fuqahadu leeyihiin haddii qofku sina uu ka cabsanayo oo baahi uu u qabo guurka guur ku horraysiinayaa bay leeyihin ila ilaahayba markuu ka warramayey addoonta iyo in la guursado wuxuu idhi daalika liman khashya alcanata minkum addoon waxaa guursan karaa qofka sino ka baqda qofkuna haddii uu sino ka baqanaya wixii uu ku guursan lahaana haysto waa faral xajku sunno maaha waa faral wey laakiin haddii taasi aanay jirin xajku horraysiinaya markaynu soo ururinno jawaabta fuqahadu ay u badan yihin waa taa su-aasha labaad waxa weeyaan muxuu xukunkiisu noqonayaa qofka isagoo xajkii xidhan dagaalama de sidaa ilaahayba uu tilmaamay faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj intaasiba waa mamnuuc murankii baa la diiday dagaalna daah waxa fadli ilaahay horta iyadoo laga yaabo shan milyan oo qof ama afar milyan oo qof inay joogaan goobtaa lagu cibaadaysanaya muqadasaadka way adag tahay inaad aragto cid ku dagaalamaysa in dee mar uun tuug la arko oo la qabanayo oo isaga iyo booliska iyo ama dadkii qabanaya ay dhacdo un mooyaane laakiin aad bay u adagtay xujayaa xaaj bay halkudhig u leeyihin dadku war xaajiyow xajkaaga iska wada haddaa qof madaxa isku dhufataan wuxuuna ku leeyahin xujayaa xaaj xaajiyow xaj iska xaj macnaa iyo inaan isfadulin haddii haddaba ay dhacdo qofku inuu dagaalamo camalku kama burayo laakiin hawaabkii iyo ajrigii baa yaraanaya man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladat ummu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyay qofka xajka u dhaqaaqee gudanaya ee intaa ilaahay uu aayadda ugu diiday iska ilaaliya dembigiisii baa ilaahay uu ka safaynayaa waxaanu la mid noqonayaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale marka runtii inuu qofku iska ilaaliyo wixii xasaradda u keenaya iyo azaawiya alxaada goobaha had iyo jeer xabaafiirta keeni kara inuu qofku iska ilaaliyo oo aad uu isu dhoobo way habboon tahay camalkii inuu ajriga ka yaraada mooye kama burayo waayo waynu soo xusnay mubdilaatulxaj xajka waxyaabaha buriya waa inagii dariska kusoo qaadanno kumay jirin taas haddii aan lacag amaaha aan ku xaj xajkayga muxuu noqonayaa marka hore horta waxay fuqahadu isweydiiyaan qofka haddii dayn lagu leeyahay haddii dayn lagu leeyahay miyuu xajayaa mise waa inuu dayntiis ka bixiyo sida raajixa waxa weeyaan dayntu haddii ay tahay mid wakhtigeedu taagan yahay ila islaamku had iyo jeer ballamaha wuu tixgeliyaa qofka muslimkaa iyo ballantiisu wax weyn weeye wax safaad le maaha gaal iyo islaam mid kastaba hala ballamo dayntaadu hadday tahay maa yusamaa bidayn alxaal dayn mu'ajala aan ahayna dayn wakhtigeedu uu taagan yahay oo iyadii xajku ay isku beegmayaan kama xajayo xoolahana dayntu iskaga bixinaya dayntu ka fuudh yeelaya horta laakiin dayntu haddii ay tahy dayn wakhtigeedu dambeeyo oon imminka laga dalbaynin wuu ka xaji karayaa waxaanu hayo amaa soo qaadasho qofku uu soo qaato dayn dee lama saarinba mustaiic maaha oo ma karayo marka inuu soo amaahdo xoolo u idhaahdo waan ku xajayaa maya haddaba hadday dhacdo inuu soo amaahdo oo uu ku xajo dee wuu ansaxayaa xajkiisii isagun bay culays ku tahay mooyaane laakiin wuu ansaxayaa xajkiisii ee wuxuunu isa saaray wax aan la saarin
haddii ninka gabadhiisii isagoo xajkii ku jira oo u galmoodo iyadana ma lagu yeelanaya fidyadii ninka lagu yeeshay oo kale waynu sheegnay dee casharkay ku jir qofka haddii arrimahan uu la imanayo uu khada ula yimaado iyo haddii camdi ula yimaado ma isku mid baa xaduraadkan qofka uu ku dhacaya ha waxaa jira waataynu soo tilmaamno khitaab ulwadci iyo khitaabu takliif baa kala jira maa yusamiihi culamaa usuul oo macnihiisu uu yahay aasim kuma noqonayo oo kuma dembaabayo laakiin waxyaabahan dhiigga keenaya maxduuraadka ka mid ahaa hadduu qaarkood la yimaado waxaa lagu yeelanayaa inuu la yimaado fidyadii waa la kala qaadaya qaarkoodna laguma yeelanayo marka runtii dee waa masalo u baahan tafriicaad in maaragtay kutubaha aada looga dala haddii qofkii uu ku dhaco shaygii gefka ahaa ee loo diiday isla markaana uu waayo wax alla wuxuu ku bixiyo kuwii dee fidyada lagu bixinayay soonkiina uu kari waayo maxaa markaa lagu yeelanaya way iska adagtay kolley siduu waxaasoo dhan waa kari waaya way iska adagtay inuu raashinkii kari waayo inuu neefkii kari waayo raashinkiina kari waayo soomkiina kari waayo kolley waa arrin iska naadira laakiin haddii uu dee wada kari waayo ilaahay baa waxau uhi fattaquu llaha ma statactum intaa kartaan ilaahay ka cabsada marka kol haddii wixii oo dhan wada kari waayey dee waynu soo marnay nebigaba calayhi salaatu wasalaam ninkii kafaarada lagu yeeshay ee isagii uu ka bixiyey ee haddana uu ku bixiyey isagiibuu ka bixiyey markaasuu haddana isagii kafaarada laga bixinayay dib u siiyey baahi jirta awgeed marka qofku wixii aanu karayni aanu haynin islaamku kuma kalifayo dhirtii la diiday xajka ku taallay midhaheedu ma bannaan yahay haddii la gurto oo lala cuno wixii muntafaca waa la cuni karaa wixii darar iyo keenaya waxyeelo weeye waxa la diidaya waayo khudrad baa ka baxaysa beeraa jira waxaa la diidayaa waa wixii dhibaato ku ah ee geedkii la dhaawacaya wax la yeelaya jasaak allahu khayr sheekh maxamed bilahi towfiiq asalaam calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu